waxaa sare u kac xooggan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo raashinka noocyadiisa kala duwan ee suuqyada magaalada beledweyne kadib markii ay magaalada saameysay fatahaadda webiga shabeelle qiimaha kiishka sokorta ayaa gudaha magaalada beledweyne ka jooga lixdan doolar halka xaafadda ceel jaalle oo ay dadka badankood u barakaceen lagu iibinayo afartan iyo sideed doolar cumar geesay cabdulle oo ka mid ah ganacsatada beledweyne ee iibiya raashinka ayaa riiriw beerlulu uga waramay isbedelka ku yimid qiimaha la iibiyo qutul duruuriga
raashinka annaga aan iibinno waxa waaye raashinka qutul duruuriga ah sida burka bariiska sokorta caanaha iyo baastada annaga intaasaan iibinaa marka sare kacna uu jiraaho hadda kiishka sokorta afartan iyo sideed doolar burka wuxuu marayaa labaatan iyo sideed iyo bar kiishka bariiska waa soddon iyo shan doolar labaatanka litir oo saliicadeyda jirgaanka waa shan iyo labaatan doolar kartoonka lixda saddexle ay ku jirto waa labaatan iyo afar doolar labaatan iyo afar iyo bar marka walaal macaani sarkacna wuu jiraaho haddana waxaa sababayo isku socodkii gaadiidka ayaa waxaa ka jirta caqabad weyn roobabkan mihiigaanka oo faraa badan loo da-ayo baawurkii maba u suurtogelaysa inuu socdo meeshii laga yaabo inuu saddex maalmood u soco jiray waxaa macquula inuu socdo toban maalmood qiimaha aan ka hadlayo hore waa qiimaha lagu iibiyo ceel jaalle laakiin markaan soo qaadanno gudaha magaalada beledweyne dadka ku haray kiishka sokorta wuxuu ka dhexeeyaa lixdan doolar ilaa konton iyo shan kiishka bariiska wuxuu ka dhexeeyaa afartan ilaa afartan iyo shan kiishka burka e wuxuu marayaa asigane afartan doolar ilaa soddon oo ka dhexeeya kartoonka saliidda wuxuu marayaa kartoonka saliidda wuxuu marayaa asigane labaatan iyo siddeed doolar ayuu marayaa inahaas baastana horta warkeeda biska dhaaf ayada waa la dhigay warkeeda marka labada qiimo farqiga u dhexeeya waad arki kartaa ilaa maxaa yaele magaalada hoose dadka jooga meel wax loo marsiiyo ma laha xamar waxba looguma keeni karo ceel jalle waxba looguma qaadi karo sinaba looguma gey karo maxay aheeday haaf sokoraa sheegaysa caag saddexle saliide hatee ma gey kartid haddaad u baahatid maanta inaad geysid ma kuu suurtogelayso marka qiimaha farqiga u dhexeeyo halkaasaa ka garanaysaa marka ilaahay asaa qaadirahe bal biyahan iyo waxaas ilaayahay naga mascaano sare u kacan ayaa ku soo aaday xilli bulshada beledweyne ay la dhibaatoonayaan saameynta fatahaadda webiga shabeelle waxaana jira dad aan awoodin in ay iibsadaan raashiinka maadaama uu ku yimid sare u kac xoogan